hay-adda honsontor dhayloog oo kaashanaysa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta dowlad goboleedka galmudug ayaa degmada baxdo ee gobolka galguduudka daafurtay tobabar ku saabsan dhexdhexaadinta xalinta khilaafaadka iyo waxbarashada madaniga ee bulshada tobabarka ayaa waxaa kasoo qeybgala xibno ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta dowlad goboleedka galmudug maamulka degmada baxdo ururada haweenkii dhalinyarada odayaasha dhaqanka culimowdiin iyo xibno ka tirsan golaha deegaanka najma xuseen xasan madaxa mashruuca horumar ayaa ugu horeynka warbixisa ahmiyadda tababarka iyo waxyaabaha tirada lagu saari doono qaaridaynta khilaafaadka qaaridaynta khilaafaadka ee soomaaliya waxay aalad muhiim u tahay in loo adeegsado sidii lagu fahmo hababka noocyaha sababaha ay u dhacaan iyo dhinacyada ay ka dhacaan khilaafaadka ka jira gobolka oo kala duwan inaan ogaano qaaridayntan khilaafaadka ah waxay naga caawinaysaa bulshada inay go-aanka qaadashada iyo nabad dhisidda iyo horumarinta jawaabo gaar ah oo la jaanqaadaya duruufaha iyo xaaladaha gaarka ee khilaafaadka ka jira inay ka jawaabaan isbeddelka khilaafaadka ee la qaarideeyey maalinkai ugu horreysay oo ku jiray afar sheeyaa ka hadalnay oo ah bulshada rajaday leedahay maamulka iyo adeeg bixinta xalinta khilaafaadka iyo haweenka iyo dhallinyarada ka qaybgalkooda
dhanka kale qaar ka mid a bulshada degmada baxda ayaa ka hadlay ahamiyadda ay leedahay in saro loo qaado dhexdhexaadinta xalinta khilaafaadka iyo sidoo kale waxbarashada madaniga ee bulshada oo ay ugu horrayso dadka danyarta ah ama he dulmanayaasha dadka loo yaqaano danyartu waa dadka macnaha aan tabar badnayn ama aan awood badnayn loo tabar sheegto ama aan macnaha awooddooda iyo quwaddooda aan ku muujin karin inay isdifaacaan ayagu okay dulmanayaashuna waa dadka laga tirada badan yahay kuwaasoo dadku inta badan ay yasaan ama ay dhaliileeyaan ama marka ay dee dadku waxay qaybsanayaan oo kale aanan inta badan wax laga siinin
waa in dhammaan bulshada qaybadeeda kala duwan laga qaybgeliyo talada iyo go-aan qaadashada haweenka dhallinyarada odayaasha dhammaan waa in la qaybgeliyo talada iyo go-aan qaadashada intaba maa muhiimka ah ee aan u baahannahay inaan si qoto dheer u falanqayno maalmaha soo socda warsanayno awalna khilaafku hadda meesha waa ka furaya xarumaha khilaafaadku way ka furan yihiin waana lagu shaqeeyaa waana laga shaqeeyaa oo micnaha sidii uu ku baabi'i lahaa laga shaqeeyaa tobabarkan ayaa socon doona muddo afar maalin ah waxaana diiradda lagu saari doona sidii bulshada degmada baxdo ay isaga kaashan lahaayeen dhexdhexaadinta xalinta khilaafaadka iyo waxbarashada madaniga ah